dahaarka jacaylka iyo warla'aanta indhoolka waa taxanihii sheekadii walbahaarka jacaylka iyo warla-aanta indhoolka oo ay shabakadda somaali diaspora dot com idinsoo diyaarisay waa qiso jacayl oo barbilowgeeda iyo dhammaadkeeduba uu muqdisho ka dhacay waxay qisadani dhex martay hal abuur maxamed cabdi webax oo haatan ku nool magaalada hargeysa iyo mid ka mid ah hablihii gayaankiisa ahaa kasakow abwaanimadiisa waa nin aragga ka naafa ah balse aan isdareensiin waxaa qeybtan afraad ee sheekada walbahaarka jacaylka aynu ku eegi doonaa isla markaana aad ku maqli doontaan hal abuurnimada maxamed cabdi webax iyo suugaanta uu ka tiriyey taxanaha sheekada walbahaarka jacaylka iyo warla-aanta indhoolka qaybo ka mid ah balse dhegaystayaal qaybtii tan ka horreysay waxaad ku maqasheen gabadhii maxamed jeclo oo u boqooshay amase u kicitintay cariga maraykanka qoofkaasi sidee ayuu saameyn ugu yeeshay jacaylkoodii ayaa adugu inantii maalintii dambe maalintii axadii koob iyo tobankii abriil ayaa diyaaradii lagu soo qoray adugu habeennimadii ayaanu casho tagnay sawiro iyo waxbaanu adugu meel kusoo galgalnay habeenkii oo dhan baan soo jeednay waanu runtii aad baanu wakti dheer oo fiican jaanis fiicana ayaanu soo galnay xusuus dheer subaxdii markay tegaysay diyaaradda waxay raacaysay saddexda galabnimo ayrfaloo diyaarad loohan jiro ruushku lahaa bay ahayd dabadeedna waxaanu ballanay habeenimada waxaanu ballanay markaanu soo kala tegeynay inay labada duhurnimo telefoonka aanu kasoo wada hadalno maca salaameyntii ugu dambeysay iyo ballantii ballani nooma harsana laakiin dee qalbiye israba qulub alcaarifiin ya ya marka ha waxa weeye marka dee meel baa lasii yara meelaan dee sahal u bogsooneyn ayaa la bogsiinayaa mogta adigu habeenkii anigu sideediiba waabuu iigu beriyey ya waan iska soo jeediyey online baan iska ah dabadeedna ma waxaa dhacday marka inamadii xaafadda iyo markii lasoo rawaxay oo de suuqii iyo meheradihii laga yimi ayaa adigu qadadii wax lasoo dhigayo dabadna intii baa telefonkii igu soo dhacay mabaan qadayne anigaan subaxdiina quraacan runtii ayaan or qade qade baa layidhi n ninkan telefon baa waalayo dabna waan waan yaro orday nin cag fududna waan ahaayo telefonkii baan aaday gurigu waa nagu dhegsanaayo runtii inanta gurigeena nuuraa la ohan jiray adigu inanta waxay timi nuura aabaya maxamed telefoonaan ku yaallo telefonkii baa qabtay telefoonka markaan dhegta saaray ayaa radio muqdisho waxaa ku jiray barnaamijkii la ohan jiray bandhiga reediyowga heestan cumar dhowli uu qaado oo la yidhahdo ammaano alla ina yahay aakhirana way isku arki doonaa ayaa raadiyaha ku jirtay
ولو أنا الساكنة عذبك وعادي وأصل عذب وأصل أفوك منه ay uu kayga tahay amana allah inuu yahay akhiran wasku
adigu sheekadii inantii macasalaameynteedii heestii telefoonkii waan yare haaf waan yare miirdoorsamo telefonkii baa iga dhacay qabti telefonka inantii gurigeena soo kacdo iyo anigoo sidaas madaxa u hayo telefonka abo maxamed maxaa kugu dhacay telefonkiiba iisoo qabato inantii baan ku ihi telefonkii baa iga dhacay oo laisoo qabtay abaya waxawey heestaasa ammaanaa layna yahay cumar dhuulia raadiya ku jira bandhiga raadiya marka runtii ha wa isla doonashayna gabaygii kaleoo iigu degdeg ni waxyaalaha mucjisooyinkaa moogta waxyaabaan la yaababa marmarka qaarkood markaan haddar soo xasuusto aad baan ula yaaba runtii gabaygii kaleoo iigu degdega badnaa ayuu gabaygan ahaa gabaygan dardaaranka ah marka inanta waa ha waa inanta waa maqlaysaa calaacalkayga iyo catawgayga iyo dhinacoo kale inta waan maqlayaa xaafadda waa lagaga qaylinaya nayaa soo baxo na kaala lebiso oo kaala diyaaradda waxaasaa laleeyahay ha o ha ana marka marka waan iska daldalmaya waxaan ku hadlayaba ma maaragtay dabadna waxaan idhi inan yahay waxaan ku hi abaya gabaygan iga dhegeyso ya ina yahay cishqigu waa belo iyo caashiq kuu yimiyo waa cudur lafaha kaa gala iyo meelaan la caddayna waa cudur caloosha iyo wadnaha caalil ku abuura waa cudur cuntada kaa jariyo ceyshka oo idila waa cudur cuntada waa cudur hurdada kaa ceshood la cadibnaataaye waa cudur qofkuu caawa helo lala cajiiba intaasoo calaamada ayuu caashiq leeyahay cilmi weysagii hooyey oo layla ciid dhigaya anna caynadoodaanahoo ciriq inaafeeye cisho noolba adigaa qalbigu kula caweeyaaye cadceed subax lamoodiyey midaan caashaqaa tahay goortaan codkaagaa maqlo baan aragu cawdaaye caadil baan ka tuugaa indhahoo caadka laga xubsho inaan bal mar qura ku arko haa teeda kale indhalaanteeda maba xasuusto baan ku idhahdaa laakiin adiga haa haa caadil baan ka tuugaa indhahoo caadka laga xubsho cudoonay tallaabada markaad aayar celinaysid cududiiyo habbooney markaad cagaha qaadayso xuural cayntii aakhiro ayaan kugu ciseeyaaye carrigaan ku noolnahay iyo ilaa cidhifka nairobi waxa inan caddaan iyo madow caadil ku abuuray cindigayga maan gelin mid kale waad ku ciilbixiye uga wey naf ku ciirsan oo caajistaan ahayban ya halkaa sheekadu markii baraysay ayaa telefoonkii ciidankii lagu qayliyey dabadna qayladii ducadii telefonkii ilaa labadii taqriiban iyo barkii aan telefonkii hayno inantii waan adigu ismac salaameen inantii way tagtay aniga qadadii layga qadee layima joojin ya dhow roodhi iyo rooti iyo waxbaa lay doono dee oo iska de ma roodhi baan cunay ha oo ninkan xalina saakana quraacan oo iska waxbaaba ii dhadhamayaba dee waxba ii dhadhami maayaane adigu marka halkaa runtii aad waxaan uga helaa marka runtii heestan maxamed axmed kuluci iyo magool ay qaadaan dhoof nooli kulante hadhantaalin caashaqa aynu ku yara nasanno heestan dhoof nooli kulantee hadhantaalin caashaqa dhaso waad usoo noqon codadkii baxsanaa maxamed axmed kuluc iyo ibn xariisiisi jannaha ugu deeqo xaliime khaliif cumar magool
jacayl kani dhaawacay jacaylkani dhaala joogay jacaylkani dhaansaday jacayl kani dhaawacay jacaylkani dhaala joogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhanta soo dhawaatay haligii hadaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhanta soo dhawaatay haligii hadaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhisaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhisaysane dhoob dhoob dhoob dhoob dhoob dhoob dhoob noole kulankee hadhantaalin cashaqa so iigu soo noqo soo noqo dhoob dhoob dhoob dhoob dhoob noole kulankee hadhantaalin cashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
amba igu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxalu yeesho amba igu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxalu yeesho ay dhexdabay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandaa naan si keliye isdhexdhegay ma guure waxaan dooni ka cunaa danda nansi keliye way dhahaa mise wel way dhahaa mise wel ilmaa mayga dhacaysa dhaabantayda qoyshe mayga dhacaysa dhaabantayda qoyshe dhowr dhowr dhowr dhowr dhowrnamaad ku fidisho ahadantaaliin cashaqa dakta waanu soo noqon soo noqon dhowr dhowr dhowr dhowr dhowrnamaad ku fidisho ahadantaaliin cashaqa dakta waanu soo noqon soo noqon
adigu marka sheekada markaa kaa maraysay oo inantiina dee tagtay oo muddo adigu la taqriiban laba bilood meelaha markay maqlada marka dee xamar laba soo geliyo dagaaladu waa aada iyo aad ya kulalkii dagaalada ay dhexeeyey dagaalada ha waa aada bay noo hayaan inantii adigu mar baan jawaab baan ka helay telefoon bay iisoo dirtay waxay igu tiri anigo weli telefoon iyo ma aan qaadan guri walaalo waxbaan la joogaa markaa ha maraykankii bay markaa tagtay habeenkii dambe daahiradiina waa anigan waayo anigana dhoofkii iga yara dee isseegseegay dhoofkii waatan isseegay mogti xama dagaaladiina way soo yara kululaadeen dee telefoonadii xataa way way kharibmayeen anoo jaaniskii dee tasiilaadkii isgaadhsiintii way yaraanaysa ha markaa waxaan anigan habeenada kamid ah seexday oo waxaanuun xasuustay in shimbirka fariimaha la fari jiray dabadeedna hudhudkii hadraawi qabrigii boodheri uu diri jiray iyo adaa hudhud iyo hawada maraya haweeye hadal maiga gaadhsiiniyo shimbiryahow ma dushaa ma dabayla raacdaa dadka mau adeegtaa iyo shimbiryahow dunida idil meeshii addoontaba adigaa u duura heesahaasaan marka xasuustay dabaedna waxaan isla weli bal shimbirkan shimbir baa marka wareysanayo ile niyo maxaa kugu dhacay baryahan waad yara caatoodo waad yara dhuubato marka niyo aan runtiina islaan aanu derisnahay baa ayaaba intay aragtay anigu aada u dhogor xumaaday ba waxay ugu oran jirtay maxamed adiga shambacaynaa ku haya shambacaynka waxaa la yidhahdaa cudur caruurta ku dhacao toddobaadna caruurta yara naaxiya toddobaadna ay la ay dhuubtaan mogta adi maxamed maxaa waay see camal yaakhi shambacaynaa ku haya waxbay oran jirtay marka waay aad baan u fikiray de aad baan u yara dhogor xumaado doona aduu marka shimbirkii baa waxaan isla anigu shimbirkan balku wareysanayo warkana u sheeg bal adeegsana dee waa tii shimbiraha la adeegsan jiray gabay baan marka tiri waxaan idhi midii dhiigga miirtuu qalbiga iga dhex maaxaysay dhaawaca midii aawadeed dhuur iga datay marka hore dee waan u warramayaa moogta oo ila warkaan u dhiibaya waxa i helay baan horta dee shimbirka u sheegaya marka kabacdi baan farriinta siinaya midii dhiigga miirtoo qalbiga iga dhex maaxaysay dhaawaca midii aawadeed dhuuxu iga daatay dhaydiiyo midaan aawadeed dhuuniga u diiday goortaan u dhuubto cuntadii ii dhadhami weyday ila waa tan lay sheegay layidhi shambacayn baa ku haya dhaydiiyo midaan aawadeed dhuuniga u diiday goortaan u dhuubto cuntadii ii dhadhami weyday iga dhooftay inantii wadnaha igaga dheehnayde adigaa dhul dheer tegi kariyo meelaan loo dhixine daruuraha adaa dhaafo oo mii ka orod dheere adigaan dhaqsaba kaa rajayn dhayma daawo lehe shimbiryahow dhambaalkaygan qaad dhaygag bay dilay ku tilmaamayaa dee inantii adigu ma ad arage yaa anaa kuusii sawiraya shimbirow shimbiryahow dhambaalkaygan qaad dhaygag bay dilaye afrikada tandhow maaha iyo yurub dhankeedii dhabbihii new york ayaad baalka sii dhigane sawirkeedii dhool waa codkoon kuu dhammaystiro dhoombir naaxday lama doonto iyo dhererka qaarkii haa dhoombir naaxday lama doonto iyo dhererka qaarkiisi dhumucda iyo jiidhkeeda waa dhididi doontaaye waagoo dhalaaliya cadceed dhalatay weeyaan dhabannadoo hilaaciya afkooda xula maygaaga dhexdoo madaga timahoo dhabtiyo dhaafay dhabarkeeda sunniyaha sidii loogu dhigay waygu dheer tahay dhan loo dayaba leylaa ka dhigan dheeman iyo luule haddaan dhaqanka gaaladu bedelin dhowrsan waad arag haddii aanay dee sidii gaaladii goonna yar iyo xiska qaadano timihii ha casayno ya waad arkaysa waa kuwi haddaan dhaqanka gaaladu bedelin dhowrsan waad arage dhaayuhu markay kuu qabtaan dhiiri hadalkaaga ha biqintee ha ka biqin qofta dhaayuhu markay kuu qabtaan dhiiri hadalkaaga dhunkashada salaanta iyo markaad booqashada dhiibto waxaad odhan dhambaalkan wadaa dhaxalgal weeyaane bal dhegayso leylay warkaan kuu dhammaystiraya dhegahana u furo xaalku waa midaan la dhaadayne inan baa dharaarahan cishqigu aawadaa dhibaydheh inan baa u dhow oo qabriga dhinac ka saaraadheh dhowr beri nin baan aawadaa dhuunigii cunindheh dhab markuu u seexdaa hurdada laga dharbaaxaadheh dhakhtarradu ma daaweyn karaan ruux jacayl dhibaydheh ya naftii dhimasho laga baajiyaa ma aha dheeldheeldheh maxaan maxamed ugu dheef ceshaa dhaygeg baa dilaya dhibaad halkaa sheekadu markay maraysay ayaan baraarugay markasta oo aan dee sheekada soo xasuusto ama aan gabay tiriyo waan waan noon baan galaa sabadna waan baraarugaa waayo dee jacaylkaa iskale waad garanaysaa dee boodhari allah yarxam cilmi marka hodan u timaado waqtiyada qaar markay jaanisidii ugu deeyaabka badnaa markay hodan u timi wuu gamacsanaa markay ka tagtayna indhuhu kala qaaday marka runtii marka sheekada inantu ii timaado khaf baan geli jiray waan gami jiray halkaa sheekadu markay maraysay ayaa shimbirkii muddo ka bacdi fariinay soo celiyey runtii rajo fiican ayaa igashay shimbirkiiba iskii dul taagayoo wuxuu igu yidhi maxamedow dhambaalkii iyo warkaad aniga ii dhiibtay markaan dhuuxay maansada qalbigu dheeli laba jeer dhafoorada adoo haysta oo dhaygegladii waayey waataan dhawaaqoha waataan dhaqaaqo hawada dhiibshay baallaha dhalandhoolka awgaa u tegay dhulaan la gaadhayn dhabbihii niyuu yoog markaan dhab uga laafyooday dhinacyada markaan eegay oo uunkii wada dheehday midii dhiigga miirtay indhuhu dhabu jalleeceen waa dhool guyoo hooray iyo dhibic daruureed weli dhaqankii gaalada ma baran dhaban wanaagley dhaayaha intaan saaray dumar waa u dhegtoon tahay dhunkashada salaantii iyo markaan booqashadii dhiibay iyadoo sideedii u dhigan xarafna ii dhuuman dhab ku siiyey sheekada nin xumi kuuma dhiidhiyo dhayal hadalkii uma qaadan iyo weliba dheeldheele waxay tidhi dhambaalkaad wadaa waa mid igu dheer dhuux iyo laftuu iga galoo dhaawac igu reeb haddii aanan dhiman oo xabaal dhinaca lay saarin dhuubada haddaan laygu rogin maxamed hay dhowro runtii rajo fiican ayay gelisay runtii halkaa markii sheekadu maraysay inantii dee xaaladii way soo yara adkaatay meeshii aanu joognay dagaaladii way kusoo kululaadeen warkii inanta iyo telefoonadii iyo wixiiba way go-een waxaan iska niyeysay nin kastoo jacayl helo markuu war waayo dee isma duruufta ma eego lagu sugaya lakin wuxuu is yidhahdaa wali qofkii aad jeclayd muxuu saa kuugu gelaya waayo waxa waxa markaa jira iyo xaaladda taagan uma muuqatee ha mashaqadihii jira wuxuu iska jeclaystaa inuu war helaa halkaa inanti markay maraysay halkaa inanti markay maraysay ayaa waxaan wali dee jacaylkan adiga unbaa dee inanta ya ha ha waxaan idhi markaa inankaa sheekada waan wadaa marka inankaanu saaxiibka nahay marba sheekada wixii soo kordha ayuu iga qori jiray maasada aan tiriyo waa iga qori jiray sheeka maase la yidhahdo waa aqoonta dumar ayaan markana markaan dee inantii warka waayey dee isma lihi markaa dee telefoonadan iyo dagaaladan iyo waxaan ima muuqdaan waxaan isla imaad warka heshido de ma warka maxay kuu soo maraysaa warka caqligu mugta caqligu si kale uu shaqaynaya mugta waxaan idhi waa aqoonta dumar inay waa aqoonta dumar inay kula unkaan kula ababiyaan jacayl kula abiyaan eridhaban sidii kula ooyayaan kaa tiraan ilmada aamus kugu dhahaan markaad aamintana abataqa inay kugu aabudhaan waa lagu ogiye maahee iyada waxaan eersadaa lugihii ordee i ageeyey iyo afkan kula hadlaan ereyada macaan abbaayay ku idhi maahee iyada waxaan eersadaa unugyadii jidhkiiyo uurkiiyo wadnihii igu yidhi adeec ahay waa ahay adduunyada markuu rabbi uumay oo ummo xaawo iyo aadan lagu alkumay ilaa maalintaa aafada kalgacal ilaa maalintaa aafada kalgacal irbad iyo kiniin kiniin loo igmi kiniin loo igmiyo irbad looma helin inta uu nafluhu ka idlaanayana mid adkaysta iyo miduu iil ku rido dadku aramid iyo ukuntiisa way la abaadayaan imisaa arliga laba ugubuhu isu uur nuglaa wakhti kale eryo iyagoon ishelin yah wakhti kale eryo iyagoon ishelin uruga urugiya xasuus meel kula ambaday ahay waa ahay anna aynigaah kama ood fogiye anfariir miyaa aqal ila hurdoo ama kaag miyaan ihil moodayoo axdi dumar miyaan u ilmaynaya yah halkaa markay sheekadu maraysay maahe iyada waxaan ersadaa lugihii orde i ageeyey iyo afkan kula hadlay ereyada macaan abaayay ku idhi maahe iyada waxaan eersadaa unugyadii jidhkiiyo uurkiiyo wadnihii igu yidhi ade dhegaystayaal intaas ayaanu ku soo afmeeri doonaa qaybtan waanu yuusuf maxamed iyo baxda qurba joog oo idin leh ammaano allah iyo ismaqal dambo xiisa leh